maxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalim ilaahay baan maxadinayaa subxaana wa tacaala wixii gubaabo iyo wanaag iyo tusaale iyo tilmaan ahaa iyo tala soo jeedinba odayaashii iga horreeyey ayaa yidhi keliya arrimo yaryar oo aan tilmaamayo ta ugu horeysa kolley waa goob waxbarasho hadda waxa aynu isugu nimid magaca uu doctor mukhtaar ama sheekh mukhtaar uu codsaday dhinacaas muxuu ahaayey baabuurta taallo baa waxaa kaga qoran dugsiga hoose dhexe ee ceegaag dugsiga hoose dhexe ee ceegaag ayaa ku qoran ilaahayna wuu waafajiyey qoladii kusii qortay magacana waa munaasabad uu kusoo aaday oo insha allahu tacaala iskuulka sare baanu u bixin doonaa hadduu aan laydmo ama jaamacadda insha allahu tacaala laga dhisi doono taasi waa magac bixinta iyo magacii iskuulka wuu inoogu qoran yahay talabaad waa salaan aan ka sido ninkii dadka iminka nool nool dadkii ugu maaragtay tacliinta ugu horreeyey oo jaamacaddaas la foole ninkii koowaad ee ka noqday hormuudka nin reer sool sanaag cayn ah waa oo yidhi markii aan soo baxayey kanaduu joogaa wuxuu yidhi haddii maanta aan awood u heli lahaa inaan ka qayb galo xafladdaa waan jeclaan lahaa yidhi cabdirasaaqow dadka isugu yimaadana wuxuu yidhi fadhiintaas iyo salaan iga gaarsii waa professor faarax xuseen gedle magacan hadda laygu yeelayo koofiyad igu yeelay anigu darajadaa maan gaadhin oo macallin baan ahay laakin isagu waa full professor weeyaan wuu ciwaankaas wuu leeyahay faarax xuseen gadle waa ninkii ugu horreeyey oo jaamacad soomaaliya laga dhiso ka noqdo hoggaanka qabta weeye wuu nool yahay kanaduu joogaa wuxuu reer ceegaag salaan guodiga gaarsiiyey iskuulkaas iyo xafladaasna waan la joogaa xagga qalbiga iyo dareenkeedana u sheeg arrinka labaad oo aan rabo in aan ka dhiga mahadnaq waa ciddii hirgelisay iskuulkan maanta aynu joogno qaybta hore waa qaybtii lacagta soo bixisay oo muxuu ahaayey laba nin ah laba nin baa soo bixiyey lacagta waxaana jeclaan lahaa in uu warbaahintu ay soo qorto magacyadooda una mahad celiso ninka hore waa maxamed maxamed aadan oo bixiyey lacag shan iyo toban kun ah gaadhaysa astakfirullah afar iyo toban kun laba iyo toban kun laba kun afar iyo toban kun lacagaa bixiyey ninka labaadna waa cabdullaahi maxamed ashkir hareeri oo isaguna lacag saddex kun bixiyey marka labadaa nin ayaa ilaahay ku sababay iskuulkan isaga ah mahadda labaad waxaan u jeedin lahaa maxamed axmed iyo tiimkii la shaqeynayey iyo dhammaan mas-uuliyiinta reer ceegaag oo lacagtaa yar ku suuro geliyey iskuulkan aynu joogno dad fara badan ayaa inta wax loo dhiibo wixii loo dhiibay aan ka soo bixin lacagtaa aadka u yar meeshaas intaa leeg hadda waxaan u malaynayaa haddii nin la dhihi lahaa intaa loo dhiso qolyahaas dawladda yuusuf iyo malaha haddii imika la dhihi lahaa lacag soo dhiibta de kolley kan waxaa madaxa loogu qiimeyn lahaa afartan kun meelahaasaa loogu qiimeyn lahaa soo ma ha marka iyagu lacagtaa yar bay xoogoodii iyo ammaanadoodii ay isugu geeyeen marka waxaan dhihi lahaa dhammaan degmada iyo gaar ahaan tiimka uu maxamed hogaaminayey oo hawshan qabtay way ku mahadsan yihiin waxaan kusoo koobi lahaa dhismihii baa inoo dhammaaday oo weliba aan dhihi kara qaar baa inoo dhiman waa iskuulkii labaad waqtigay noo joogo iskuul kale oo xaafadda cabdiriigle laga hirgeliyey oo ay hirgelisay maratay hay-ad kanadiyaana oo hormood uu ka yahay jamaal xaaji cali cilmi idle ayaa inoo dhisan waa daanta kale ee muxuu ahaye ceegaag weli inaydan gaarin baa laga yaabaa iskuulkaas waa wuu furan yahay wuu shaqeeyaa waa iskuul maaragtay hoose dhexa isaguna weeyaan macallimiinna way joogaan kani waa iskuulkii labaad oo ka hergela magaalada oo insha allahu tacaala sana dugsiyeedka loo furmi doona marka waxaa dhammaaday hadda ayaan dhihi karaa waa qaybtii dhismaha dhammaatay qaybtii dhismaha dhammaatay maxaa dhiman qaybtii qalabayntaa dhiman maxaa kaloo dhiman macallimiintiibaa dhiman maxaa kaloo dhiman in uu socdo oo insha allahu tacaala ahdaaftii laga lahaa oo wanaaga ahay iskuol erega iskuol haddii aad ka baadha qaamuuska micnihiisu waxa weeye waa meel dhaqanka ummadi leedahay lagu faafiyo wey erega iskuol macnaha iskuol uu leeyahay haddii aad ka baadha qaamuuska ama luqad ahaan lagu micneeyo waxa weeye meel lagu faafiyo dhaqanka ay ummadi leedahay marka dhaqanka aynu leenahay oo dhaqanka islaamka ah iyo ka faa'iidaysiga xadaaradda iyo horumarka ah ayaan doonaynaa iskuolkani in uu muxuu ahaayey gobob lagu faafiyo uu noqdo waynu muxuu ahaayey sii wadi doonaa insha allahu tacaala hadda kuma dhawaaqi doona aan hebel baa muxuu ahaayey maamulka ah laakiin waan soo wadaa insha allahu tacaala oo waynu isaga iman doonaa waxaana laga yaabaa in muxuu ahaayey magaalada dhexdeeda iyo wixii kaleo aynu hellaba aynu iskaashano idinka reer ceegaad fariinta aan idinkaga tegay waxaa weye waa laba fariimood haddii sideedaba dadkan deeqaha bixiya haddii ay hirgeliyaan mashruuc mashruuca ummadda loo hirgeliyo waa loo daayaa in ay wataan iyagu reer ceegaag mas-uuliyadda idi saaran waxaa weeye in muhiimadii loogu talagalay iskuolkan laydinka arko carruurtii in la keeno macallimiinta muxuu ahaaye dhexdan in wax laga raadiyo in aynaan mar dambe muxuu ahaaye waxbaa lasoo wadaa iyo xataa macallimiin baa ama la keenayaa ama lasoo taakulaynaya ama macallimiinta mushaar haddaan loo korin iskuolku wuu xirnayaa nin walowba ilmahaaga keenso arigaaga iibi iskuol fiina waa la iska qaadaya haddaan laydin iskuol baa la iska qaadaya muxuu ahaaye waxbarasho bilaas lama wadi karo waxbarasho dibadda laga soo biirana lama wadi karo waa been a lama wadi karo iskuolka waxaynu ku furanaynaa ilmuhu aynu qorano iyo nin walowba calaa tabar tabar maaragtay wax tabar oo aan isdhibin aan isdhibin oo aad geelaada u iibiso oo aad dhagaxa u jebiso oo hundi aad u noqoto oo ariga aad u iibiso oo macallinka aynu muxuu ahaaye kusoo saarnay bariiskiisa ayaynu doonaynaa in aynu ku wadno hawshan oo hawshani hadda way dhamaatay inteedii muxuu ahayd dhismaha ahayd ee inteedii wadda wadida ahayd innaga ayaa lanaga doonayaa qaabkaynu u fekeranana ha noqdo innaga oo wixii innagu aynu wadayno maadaama iskuulaadkaas ama dugsiyeedka uu furmi doono wixii loo gaadhay insha allahu tacaala bishii sideedaad haddana aynu ku jirno dhammaadkii bishii lixaad muddada labada bilood oo wax dhiman ah waynu isaga iman doonaa insha allahu tacaala sidii aynu u wadi lahayn oo aynu usii maaragtay dhaqaajin lahayn haddana waan idin salaamaya wasalaamu calaykum waraxmat ullah